xoolo-dhaqatada ismaamulka wajeer ayaa waxay la daalaadhacayaan xoolaha yar ee u haray iyagoo hadba meel daaq u raadinayaan qaar waxay galeen ismaamulka gaarisa iyo tanariifa halka qaar kalena deegaanada koonfurta wajeer ay habeenba meel xoolaha ula cararayaan xoolodhaqato ka soo jeeda wajeer ayaa waxa ay geela wooga dhammaanaya inta u dhexaysa tuulada haare iyo furmaati halkaasoo boqolaal geel ay ku dhammaanayaan waxaana maalin walba ka dhammaanayaan geel tiro badan kaasoo daaqay geed waxa uu yahay la garanaynin waxay xoolodhaqatadani baaq u dirsadeen xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer iyo xildhibaanka galbeedka wajeer mudane yuusuf muliiro waxaayna dowladda kauntiga wajeer ka codsadeen in gurmadka ay u fidiso iyagoo haddaba daawo iyo biyo dowladdu ay u keentay balse biyaha iyo daawada halka maraysa ku filnayn ninka gala dhibka laga sheegi lahaa ilaahay baalehe oo dembanaya aniga cabdi axmed giidali dhahaa alxamdulilaahi geela darraadmin imaadayn sideed iyo todoba waxaas aymo meeshaas ahay hadda geela soddonaad sii maraa wax baafiigiyo wax dhintayba soddon eefaad sii maraa ilaahay baa wax la barina biniaadan waa biri roono ilaahayna biri walba roono waa ilahay waa inooga cudurku soo keenay laakiin dhulka dowladaa joogto dadweynaha jooga alxamdulilah jeefaa joogto magaalada la yidhaha furmaatay iyo magaalada la yidhaha harar laba dhexligooda waa geel labo jidka qaliif muddo dhexdiisa gareerka hor iyo gadaal usii maraayeen niman fidniri hoo noo imaaday ma ogi wax noo imaado weli hataa jiif oona soo booqdo ma arkin alxamdulilahi dadkii magaalada magaalooyinka laga doorto waxna soo noo imaada oo ama boolen soo dhaha ama taata waxna taarta ma arkin daawana waa rabnaa ilaahayaa amarka iska leh laakiin bani aadamka biri roona waa inay alxamdulilahi waxaad noo tiri karaa dowladda iyo dadkii la doortay wax noo tiri karaa oo dowladda kamid oo madaxde inay nagula caawiyo waa rabnaa geela booyaad biyaha wax neef meel u araraan waayni booyaad biye yaa noola keen maanta inta sababta may lacag ay joogtaa inta soo gaariyaa imaaday alxamdulilaahi waxaan rabnaa inaan nala soo caawiyo horta nala aqoonsoo nala arka waddo dhexdeedaan taagannahay meel dheer sii ma jirna saddex magaal federaalkoodaan taagannahay wax xataa boole nooga imaada ma ark dadkaun findriga iyo dadka anaga un begaydu biikaamare waxa noo imaaday ma ogiye ana magacaydu waxaa la yidhahaa maxamed cabdi axmed waxaan ahay nin reer lagboqol reer wajiya weste inta badan markaan idaacadaha wax isla xiriiraan waxaan ku magac dheerahay nabadoon hadda waxaan joogaa wajaa south abaar ayaa i geysay ma aragtay roob ayaan marka hore ilmaan miirsanay dhibaato masiiba ayaa halkan ugu qabsatay meel haare iyo furmaati dhexdooda oo furmaati xigta ayaas geel nooga geedaaqay geel ilaa konton iyo dhowraas ahay hadda soddon neef way dhinteen labaatan iyo maaragtay iyo dhowrna meeshii maaragtay geela maalinta lagu qabsaday ayaa ilaa hadda yay taagan yihiin meeshii annaga aan deganin iyo meesha geelaas cudurka nooga gelin aad bay u kala fog yihiin hataa geeli waxay dhintay saan u qalanaan garan waynay maxaa yeele meesha shidaala lagu aadaa lacag ay rabtaa ciidan ay rabtaa geeli meel duuraas ku dhintay asagoo inta badan la berey yo haddana saan u qalanaan garan wayne marka waxaan rabnaa dowladda wajiya county haddii ay tahay gafana haddii ay tahay senator haddii ay tahay womareeb haddii maaragta aas yahay mb wajaa westi mb wajaa south oo hadda aan maaragta aan meesha laga soo doortay aan daaqayna maxamed cadow iyo maniiro yuusuf county wajeero dhan dadka laga soo doortay waxaan ka rabnaa ilaahay subxaana wa tacaala a gargaara dadka muslimiintan waa isa baahan yihiin inay maaragta gurmud noola keen ayaan rabnaa wax haddaba ay ari maaha waa geel ishkane waxaa u yar soddonka neef oo dhimatay neef laba iyo toban bilood dhalna u yar shacbaanka hadda soo socodkiisa kalsa u yar inta kale waa hal rimeeye qaalin sideed jir ilaa afar jir ilaa lix jir marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta oo gobolkan jooga oo maaragta arrintaas ay aad ugu danqanayiin inay noo soo gargaaraan rabnaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer